Macadka Barashada Qur'aanka Kariimka iyo Culuumta Diiniga ee Tartiir ah ayaa magaalada Muqdisho munaasabad inkaga wadi boqol toddobaatan iyo saddex arday oo xifdidii Qur'aanka Kariimka ah iyo afar waa konton iyo afar arday oo dhammaysatay farbarka munaasabada waliba ku qayb galay maamulka macadka bahda walbarashada waalidiin iyo qeybo kale ee shirgadisan bulshada sheekh axmed sheekh aadan oo ah gudoomiyaha guddi ku-xigeenka ee macadka daraasaadka qur-aanka kariimka ee tartiira yaa ku warami xaaladda ardaydan iyo hamareenga muddo shan sanuu macadku jiraa hadda sanadii lixaad baa u bilaabanaysa shantaa sana ilaahay fadligii bitawfiiq min allah waa fadli ilaahay xeelateena ma aha xoogkeena ma aha laa xawla walaa quwata ilaa billah macadku wuxuu ku taabs ku tallaabsaday injaazaad badan iyo horumar badan muddadaa kooban ee shanta sano ah waxaad ogtihiin maraaxisha uu soo maray baan rabaa inaan wax yar ka hadlo xaaladda uu hadda maraayo iyo maxaan higsanaynaa saddexdaa masalo waxaa lagu bilaabay maca tartiil halka guriheed ogtihiin ee asalka la yidhaha ama ra'iisiga ilaahay fadligii waa tadawuroo maanta wuxuu marayaa afar guri oo waaweyn oo mid ka mida saddex dabaqu yahay waa qeybta gabdhuhu ay degan yihiin halkaasuu u socdaa macadku waxaa lagu baranayaa laga bilaabo min farbarka taxfiidka tasxiixa qiraa'aadka iyo manhajka musaaxibka u ah ee muqararka ah saddexda kitaab ee tajwiidka ah taysiir axkaami tajwiid doctor yaxya alkhawhaani saa taqriirkaba ku maqlayseen iyo tuxfatu alatfaal iyo muqadimatu aljazariya iyo dowlaadka uu qabto ee cilmiga ah xubno ay ku qayb geli munaasabadan ayaa macadka an kama hadnagay xifdinta iyo baran ama barashada iyo baran qur-aanka kariimka ee ardaydan marka waxaan ku talin lahaa waxaan kula talin lahaa rijaalan wa nisaan in qur-aanka loo loo labisto marada dhexda lagu xirto ilaahay kitaabkiisa la barto xafladdan quruxda badan ee ardada xaafidaadka iyo wiilashii gabdhahaba loo dhigay iyo kuwa farbarka ka baxay ayagoo waxaan leenahay maa sha allahu tacaala allah idin barakeeyo xaflad qurux badan maamuus qurux badan oo qur-aanka ilaahay loo sameeyey waxaan leenahay quruxdaas iyo sharaftaas waxaad ku yeelateen waa qur-aanka ilaahay
waxaan u tahniidaynaynaa marka hore macad tartiil maamulka idaaradda mu'asisiinta ardadiisa waalidiintood hada aljamc wa hadihi alwujuuh annayira